kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo toddobaadkan kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay isku raaceen in ciidamadii dhowaan la geeyey magaalada beledweyne sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo saaro laguna celiyo xiryahoodii ciidamadaas ayaa dhaliyey muran xoogan iyadoo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan ay sheegeen in halkaasi loo geeyey arrimo siyaasadeed oo ay ka mid tahay doorashada golaha shacabka golaha wasiirada ayaa isku raacay in ciidamada la geeyey beledweyne sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo saaro laguna celiyo xerihii markii hore laga qaaday bayaanka kasoo baxay golaha wasiirada ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala
qodobka koowaad ee golaha wasiiradu isku raaceen ayaa waxa uu yahay in ciidamadaas la geeyey magaalada beledweyne ee aanay la soconin wasaaradihii mas-uulka ka ahaa ee u xil saarnaa in ay korjoogteeyaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada waxaa la faray taliyaasha ciidamada in ay si deg dega ciidamadaas uga soo saaraan magaalada beledweyne uguna celiyaan xeryahooda golaha wasiirada ayaa sidoo kaleeto inta uu socday waxaa si adag mar kale loo faray wasiirada amniga iyo taliyaasha ciidamada in qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah laga ilaaliyo waxyaabaha sumcadilka ah ee ay ugu horeyso in lagu milo arrimaha siyaasadda islamarkaana ciidamada oo runtii ah halgamayaal mudan in la dhiirigeliyo lana garab istaago in lagu koobo waajibka ay u xil saaran yihiin oo ah in ay sugaan amniga guud ee dalka ilaaliyaana nabadgelyada muwaadiniinta waxaana si gaar ah laisku dultaagay in laga dheereeyo ciidamada shakiga ama kulug lahaanshaha la xiriiri karaa in ay faragelin ciidamadu kulug leeyihiin loo isticmaalo arrimaha doorashooyinka oo amnigooda iyo socodsiintooda uu si gaar ah mas-uul uga yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble intaas kadib ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay guddi wasiiro ah oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta ka taagan magaalada beledweyne iyaga oo la shaqaynaya dowlad goboleedka hirshabelle iyo waxgaradka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne wasiiradaas ayaa la faray in ay si dhow muxuu ahaa ula shaqeeyaan oo ay ula howlgalaan dowlad goboleedka hirshabelle iyo bulshada magaalada beledweyne gabagabadii waxaa golaha wasiiradu ay baaq u direen waxgaradka iyo shacabka magaalada beledweyne oo loogu baaqay in ay muujiyaan deganaan lagana dheeraado wax kasta oo keeni kara xasarad iyo isku dhac bulsho oo ka dhacda magaalada beledweyne gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee dalku doorashooyinka uu ka jiro go-aanka golaha wasiirada ayaa imaanaya iyadoo taliyaha militariga soomaaliya jenaraal odawaay yuusuf raage uu waraysi uu siiyey v o eda ku sheegay in ciidamada la geeyey beledweyne ay la dagaalami doonaan al-shabaab oo aysan ku lug lahayn arrimo siyaasadeed odawaa ayaa intaasi ku daray in ciidamadaasi ay la mid yihiin ciidamada kale ee la geeyey magaalooyinka iyo gobolada kale ee dalka sida dhuusamareeb iyo gobolka shabeellaha dhexe
waxaan isleeyahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee guud ahaan gobolada dalka ayaa marta mas-uuliyadu ka saaran tahay beledweynena waa qayb kamid ah goboladii dalka soomaaliya gaar ahaan haddana goobaha hadda ay doorashooyinku ka dhacayaan oo cadowga ay isku dayayaan inay aqaladeeyaan waxaad la socotaan muddooyinka ugu dambeeya cadowgu waxay majuul iyo iyo muxuu aha ii sheege arqaladeyn ku haayeen magaalada beledweyne ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee meesha tegey waxa ay u tageen waxa waaye in cadowgaas arqaladaynaya arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan ee dhibaatooyinka kale ku haya deegaanka in ay ka hortagaan laakiin runtii ma ahan dadka qaarkood ee sawirada ay ka bixinayaan iyo sababaha ay ciidankaasu meesha u tageen waa wax kala fog waa wax kala duwan waa wax aan runtii xaqiiqatanka aan laysku mataali karin ama aan laysu soo qaadi karin waaye waxaadna ka warhaysaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed marnaba doorashooyinka dalka ka socda ciidan ku lug leh ama ku shuqul leh ama ku howlan ma aha keliya waxa ka kuseeya waa subidda amniga guud ee weliba banaanka ahoo gudaha aan ahayn
dhinaca kale madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare oo ka mid ahaa siyaasiyiinta arrimahaasi ka biyadiida ayaa ku tilmaamay ciidamada gaaray magaalada beledweyne inay yihiin kuwo la doonayo in doorashada lagu boobo siduu hadalka u dhigay falastiin axmed iimaan oo qadka telefoonka kula xiriirta ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu u arko ciidamada la geeyey magaalada beledweyne
walahi ciidamadaasaan ujeeday leeyihiin ujeedada ay leeyihiin cid walba waa ka dharigsan tahay waa in muxuu ahay iyadoo aan laga fikirin waxa ka dhalan doona doorashadaas ka dhacaysa beledweyne in muxuu ahay natiijo la rabo in laga soo saaro intaas ujeedadu waa intaas in doorashadaas lagu boobo waaye laakiin nasiib daro waxa ka dhala doona lagama fikirin waxa ka dhala doona wixii awalba sii taagnaa oo xalka u baahnaa oo hirshabeelle ku saabsanaa inay sii fogaadaan in dadka magaaladu ay mataqaanaa ay ay ay ay gadoodaan sababta oo ah meeshay hadda taladu joogtaa waxa waaye tala malihidiin fikrad malihidiin rabitaan malihidiin qasab yani tabartiina laydi tusaa ujeeddada hirshabeelle saasay kusoo aruurtay hadde taasna dad nool uma qaadan doonaan marka arrintaas waa arrin aada loogu fududaaday lagana fekerin dhinaca kale golaha wasiirada soomaaliya ayaa toddobaadkan ka laabtay go-aankii uu golaha laba kun toddobiyo tobankii ku gaaray in ururka oo elelef loo aqoonsado urur argagixiso wuxuuna sidoo kale sheegay inay qalad ahayd in cabdikariin muuse qalbi dhagax loo dhiibo dowladda ethoobiya golaha oo kulan toddobaadkan ku yeeshay muqdisho ayaa sheegay inay isku raaceen in dhiibistii cabdikariin qalbi dhagax ay ahayd xadgudub lagula kacay dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qodobkiisa afraad xeerka ciqaabta soomaaliya qodobkiisa koodhi tobnaad iyo habraacyada uu jeexay habka xeerka ciqaabta soomaaliya qodobkiisa laba boqol toddobaatan iyo sideed iyo laba boqol toddobaatan iyo sagaal golaha ayaa sheegay in go-aankan uu gaaray kadib markii uu ogaaday in dhiibistii qalbi dhagax aan loo marin sifo sharci ah sidoo kalena soo xaqiijiyey in cabdikariin qalbi dhagax ay dowladda ethoobiya u haysatay arrimo siyaasadeed oo maanta aan dembi ka ahayn etoobiya soomaaliyana aan sharcigeedu marna dembi ka dhigin waxa uu sidoo kale sheegay inuu xaqiijiyey inaanu jirin heshiis isudhiibis ah oo soomaaliya iyo ethoobiya ay wada gaareen ugu dambeyntiina magaalooyinka muqdisho baydhabo garowe dhuusamareeb iyo kismaayo ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay lagu doortay xildhibaanadii ugu tirada badnaa ee ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya magaalada muqdisho ayaa toddobaadkan lagu doortay xildhibaano tiro badan oo gobolada waqooyi ee somalilan ku matalaya baarlamaanka federaalk ee soomaaliya magaalada kismaayona sidoo kale xildhibaano badan ayaa lagu doortay iyadoo magaalada baydhabana xildhibaano kale lagu doortay magaalada dhuusamareebna waxaa lagu doortay xildhibaano iyadoo ragga uga caansanaa ee kuraastaasi kusoo baxay uu ka mid ahaa saadiq cumar john oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka banaadir magaalada garowena waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay si toosa uga bilaabatay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo dhowr xildhibaan halkaasi lagu doortay doorashada golaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si dardar leh uga socota magaalooyin badan oo ka mid ah soomaaliya laakiin weli waxaa khilaaf uu ka taagan yahay maamulka hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne oo aan la ogeyn goorta ay si rasmi ah uga bilaaban doonto doorashada xildhibaanada magaalada beledweyne ayaana udubdhexaad u noqday khilaafka hareeyey maamulka hirshabeelle dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadkana waa naga intaa